بsم الlh الرحmn الرaحيم الحamdu للh رb العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlih وصaxbih وsلم أجمaعيin أmا bعd waxaan soo aadanay kitaabka waxaan ku dhex jirnay alcaqiidaة الwasiطية lشhayk الإسlاam iبn تaymiya raximah الlahu taعaalى waxaan ka soo baxnay muqadamadii yarayd ee xamdigii iyo shahaadadii madmuunkii iyo ulajeeddadii kitaabka ayuu halkan ka gelayaa hadda madmuunkii shahaadada iyo halkan madmuunkii kitaabka ayuu ku gelayaa halkan qaala shaykhu اlislaam ibnu taymiya raximah اllah amaa bacdu intaa ka gadaale فhda اctiqاad الفirqة الnaajiyaة الmansuraة إlى qiyaami الsaacaةi أhli الsunaةi والjamacة fahaadakani اctiqaadu اlfirqati kooxdii ama firqadii ictiqaadkeedii weeyaan الnaajiyati ee badbaadaysay almansuurati ee loo gargaaray ee loo gargaarayay ilaa qiyaami الsaacaةi saacadda inta ay ka qumto ama saacadda ay ka dhacdo agteeda ahli sunnati ahaa ahlu sunnadii waljamaacati ahluljamaacati ahlujamaacada ahaa kitaabku marka mowduuca uu ku saabsan yahu sheegayayo waxa uu leeyahay fahaada ictiqaadu اlfirqati الnaajiya kan waa ictiqaadkii ay aaminsanaayeen alfirqatu الnaajiya firqadii badbaaday almansuurati aldaa'ifati almansuurati kooxdii ilaahay u gargaarayey ilaa qiyaami saaca laga gaaro yacnii qiyaamuhu ay ku soo dhowaado oo ilaa qiyaamuhu wuxuu ku dhacayaa dadku ugu sharta badan sida xadiidkii nebiga oo ahaa ey ilaa qurbi qiyaami saaca ahli sunnati waljamaaca ayb ahli sunnati waljamaaca ahaa ahlu sunnati waljamaca saddex magac buu sheegay marka alfirqatu الnaajiya caqiidadeedii inay tahay aldaa'ifatu اlmansuura inay tahay caqiidadii ay aaminsanaayeen ahlu sunnati waاljamaaca caqiidadii ay rumaysnaayeen inay tahay intaas waa isku wada mid waxba kuma kala duwana asmaadun baa kala duwan laakiin macnuhu waa isku mid alfirqatu الnaajiya xadiidkii rasuulkay ka timid salى اllahu calayh ali wasalama ee ay warinayeen cabdullahi bn camr bn اlcaas iyo cawf ibni maalik iyo abi hurayre iyo asxaab fara badan sunanka iyo keyrkoodna lagu soo saaray nebiguna salى اllahu عalيyه ali wasalam uu yidhi iftaraqat اlyahuudu calىa ixdaa وasabciina firqa yahuud waxay u kala kacday toddobaatan iyo kow kooxood waftaraqat الnasaara calىa ثinتaيni وasabciina firqa nasaarana toddobaatan iyo laba firqa ayay u kala baxday wasataftariqu ummatii haadihi ilىa ثaلaaثin وasabciina firqa ummaddaydan tan ana waxay u kala bixi doontaa toddobaatan iyo saddex kooxood kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida dhammaantoodna naartay gelayaan ilaa mid ma ahan taasaa marka waxaa lagu magacaabay kooxdii badbaaday alfirqatu naajiya firqada naajiyadaa marka tilmaamay leedahay nebigu sala allahu calayh ali wasalam markii la su'aalay laba macnou ku macneeyey qaala hiya aljamaaca riwaayo sidaa buu yidhi waa jamaacada jamaacadana ilaa shan qowl ayay culimmadu ku soo aruuriyaan waxa laga wado ee ay ka mid tahay imaamu shaadibi kitaabu اlictisaam juska labaad uu ku sheego markuu ka hadlayo xadiidku xadiidu اliftiraaq wuxuu ku sheegay waa kuwa ahaanayaan buu yidhi calaa mili maa ana calayhi اlyowma waasxaabii waxaan aniga maanta iyo asxaabteyda aan maanta ku taaganahay oo kale kuwa ku taagan weeyaan buu yidhi nacam jamaacada yacnii waa lagu yani riwaayada kale sidaas ahay aljamaaca iyo wuxuu ku kala sheegay kuwa ahaanayo calaa mili ma ana calayhi اlyowma waasxaabii nebiga sal ll ly slam jamaacadii marka imaamu shaadibi macaaniduu ku kala macneeya waxaa ka mida asaxaaba jamaacadii saxaabada waa lagu macneeyey jamaacatu asaxaaba jamaacadii waxaa kaloo lagu macneeyaa a'imat اlmujtahidiin a'immada mujtahidiinta ahlucilmiga wuxuu kaloo ku sheegay jamaacadu inay tahay sawaad اlacdam asawaad اlacdam dadka muslimiinta badankooda meesha ay u badan yihiin intaasoo dhanna marka laysu keeno waxaa ka dhalanaya ama ka xasilaya oo keliya jamaacadu mar walba inay raacayso wixii markaas joogo oo ahlulcilmi ah oo dhaxalkii rasuulka dhaxlay ee mujtahidiin ku ah ayaa jamaacada mar walba matalayo walow hal qofba ha ahaada cabdullaahi bnu lmubaarak ayaa waxaa la weydiiyey jamaacada xadiidka sheegaya yaa waaye markaasuu wuxuu yidhi abuubakrin wa cumar abuubakar iyo cumar weeyaan markaasaa waxaa la yidhi abuubakar iyo cumar waa dhinteen markaasuu wuxuu yidhi abuu xamsata sukari jamaacatun abuu xamsata sukari moxamed bnu maymuun jamaaco weeyaan buu yidhi ninkaas keligiis waa jamaaco marka ama haddii saxaabadii la yidhaahdo de saxaabada a'ima mujtahidiinay ahaayeen xilligooda oo dadkii ka dambeeyen ay u yihiin haddii la yidhaahdo ala'imatu almujtahiduuna min bacdi asaxaaba kalfuqahaa'i sabca oo kale iyo ala'ima alarbaca oo kale iyo ciddii kale a'imo kale marka raacdo iyo haddii la yidhaahdo sawaadul acdamna dadka badidiisna waa dadku hadday culummada raacsan yihiin markaas nacam dadkii iyo culummadii iswatana jamaaco waa la yidhaahdaa macaanidaasuu iskugu keenay alimaamu shaatibi raximahu اllahu tacaala waxaa sidoo kale iyadana riwaayada kale marka aan qabanno ee ahayd waa kuwa ahaanayo maa ana calayhi اlyowma waasxaabii waxay ku taagnaayeen madhabkii nebiga sala اllahu alayh ali wasalam uu ku taagnaa iyo asxaabtiisu ay ku taagnaayeen marka alfirqatu الnaajiya waa dadkaas marka ku taagan wixii rasuulkii asxaabtiisu ay ku taagnaayeen ama ku taagan wixii ala'imatu lmujtahiduun a'immada mujtahidiinta ay ictiqaadsanaayeen alimaam qawaamu الsunna abulqaasim ataymi ee dhintay شhan boqol soddon iyo shantii kitaabkiisa alxuja fii bayaani اlmaxaja waxa uu ku yidhi isagoo macnaynaya maa ana calayhi اlyowma waasxaabii imaamkuna wuxuu ka mid ahaa a'immada shaaficiyada waaweyn buu ka mid ahaa wuxuuna ahaa ardaydii abulmudafar samcaani wuxuu yidhi maa ana calayhi waasxaabii alladii kaana calayhi sala اllahu calayh ali wasalam waasxaabuhu wixii nebiga asxaabtiisa ay ku taagnaayeen waa maa madaa calayhi a'immatu اddiin waa wixii ay ku tageen oy ku socdeen a'immada diinka almashhuuruuna fi اlaafaaq ee caanka ka ahaa yacnii adduunka hareerihiisa qaala cumaru bnu cabdilcasiis cumaru bnu cabdilcasiis baa waxa uu yidhi sana rasuulu اllahi salى اllahu calayh ali wasalama wawulaatu اlmri min bacdihi sunanan alأkhdu bha tasdiiq lkitaab اllahi wastikmaalu liطaacatih waquwaة calى diin اllahi caza wajal aduu marka waxa uu yidhi nebigu wuxuu jideeyey a'immadii ka dembaysay raggii madaxda ahe ka dembeeyey khulafaaء الraashidiin ayaguna gadaashiis waxay jideeyeen sunnooyin alakhdu biha tasdiiq likitaab اllah oo sunnooyinkaa qabsashadeedu waxaa weeyaan kitaabka alloo la rumeeyo daacada ilaahay oo la dhammaystirto wa quwatun calaa diin illaah iyo waxaa weeyaan quwo diinka ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu quwoobo lagu xoogoobo laysa liaxadin tagyiiruhaa walaa tabdiiluhaa wala annadaru fii ra'yi man khaalafahaa qofna inuu beddelo sunnooyinkaas uma aha inuu yacnii beddelo uma aha u dooriyo inuu ra'yi kale ka doorto eegana uma ahan buu yidhi uma bannaana madhabkan marka alfirqatu naajiya ay ku taagan tahay maxaa lagu ogaadaa marka qof kastaa waa sheegan karaa ilan waxaa lagu ogaadaa naqli naqli baa lagu ogaadaayo shaykhulislaam wuxuu yidhaahdaa innamaa yucrafu yacnii wuxuu yidhaahdaa wamacluumun ana madhaba salafi innahu kaana yucrafu biاnnaqli canhum madhabka salafka waxaa lagu ogaadaa ama caqiidada firqa naajiya wixii iyaga laga soo guuriyey a'immadaas waaweynee saxaabada iyo taabiciinta iyo taabicu taabiciin wixii laga soo guuriyey ee naqli ah baa madhabkaa lagu gartaa ee ra'yi qofka uu iska ra'yiyeeya ma aha waa dhici kartaa qofku inuu isleeyahay madhabka salafkaad ku taagan tahay haddana laakiin meel cidlaa oo iska haysto ee madhabka salafka ku taagnaanshadiisu ama yacnii garashadiisu naqli baa lagu ogaadaayo in laga soo guuriyo meelaha marka lagu maleeyo meelaha lagu maleeyana waxaa ka mid a kutubtii a'immada ee sida sharxu usuuli ictiqaadi ahlisunnati waljamaca laalakaa'i oo kale ee aahaarta faraha badan ee salafka laga soo wariyey saxaabada iyo taabiciinta iyo taabicu taabiciin ee caqiidada iyo masaa'isha caqiidada ku saabsan halkaas buu ku soo qoray kuna guuriyey iyadoo sanadkeedii iyo waxeedii oo dhan leh marka qofka waxaa laga rabaa madhabkii salafka inuu barto uma markaa calaa bayinatin wa calaa cilmin uu ku ogaado mas'aladan caqiidadaas sidaan islaan ay ka qabeen mas'aladan sidaan bay ay ka qabeen waxaa u daliila kadaa wa kadaa inuu dhihi karo taas ayaa marka laga rabaa haddii haddaba marka sidaa aan ogaanno ka tegista laga tagaa marka ictiqaadu alfirqati annaajiya waxaa weeyaan waa dalaal iyo baadi waana midda inaan iska ka dheeraanno nalaga rabo alfirqatu annaajiya ayuu yidhi halkan marka firqadan ictiqaadkeeda qofkii aan qabin macnaheedu ma waxay tahay waa la jesmin karaayo naarta inuu gelaayo lama jesminaayo firaqa kale waa muslimiin way yihiin ilaa wixii uun si uga baxo oo xuji ay ku caddaato ama yacnii wax mukafira ku dhaco mooyaane in badanoo iyaga ka mida marka waxaa weeyaan waa mubtadicatu ahli اlqibla inay yacnii jannada galaanna waa yacnii waxaa weeyaan hadday iimaan ku dhinteen ma'aaluhum ila aljanna weeyaan ee ay dhici karta in ilaahay yacnii uu ciqaabo ay dhici karta in ilaahay subxaana wa tacaala aan ciqaabin laakiin waxay mudan yihiin ciqaab intaasaa un weeyaan tan kale ninkii firqatu naajiya khilaafay ee can ijtihaadin ku khilaafay isaga kuma jiro oo waxaa weeye inuu badbaadaa badan haddiiba mar ijtihaad uu ku khilaafay oo uga baxay fa haadaakani waxa uu yidhi marka ictiqaadu alfirqati annaajiyati weeyaan firqadii badbaaday oo badbaadaysa ictiqaadkoodii firqadan marka firqooyin baa ka garab samaysan firqadan firqooyin ayaa ka garab samaysan firqooyinkaasna waa marka firaqu tafaruq ee asbaab baana keena tafaruqa kala tagga asbaab ayaa keena asbaabta kala tagga keenta kow waxaa ka mida an yactaqida alinsaanu fii nafsihi ow yuctaqada lahu annahu min ahli اlcilmi walaysa kadalika qofku inuu asaga iska aamino inuu ahlucilmi yahay ama cid kale ay ka aaminto isaguna uunan sidaa ahayn imaamu shaadibi kow sababkaasuu ka dhigay sababka labaad waxay tahay itibaacu اlhawaa qofka oo hawadiisa uun raaco meeshii fikrad ayaa hormarayso qalbigiisay gelaysaa fikraddiibuu deliil u raadinayaa marka nacam marka waxay ku kallifaysaa inuu hawadiisii marka uu raaco tan saddexaad waxay tahay oo iftiraaqa keeno altasmiimu cala itibaaci alcawaa'id caadooyinka dadku inay ku dhagaan oo iska raacaan oo ay ka tagaan alkitaab wasunna calaamaad ayaa dadka ahlu furqada ay leeyihiin calaamaadka waxaa ka mida furqada iyo kala tagga mutashaabiha oo la raacraacaa ka mida itibaacu اlhawaa saddexdaasna calaamaadkooda imaamu shaadibi sidaasuu ka dhigay asbaabta iyo calaamaadka tafaruqa iyo iftiraaqa keento lamana ammaanin tafaruqa iyo iftiraaqu almansuurati ee loo gargaarayey almansuuratina xadiid baa wuxuu ahaa rasuulka salى اllahu عalayه ali wasalama laa tazaalu طaa'ifaة min ummatii ظaahiriina calى اlxaqi laa yaduruhum man khaalafahum walaa man khadalahum xataa yaأtiya amr اllah ka zuuli mayso koox ummaddayda ka mida inay ku taagan tahay xaq oo qofkii iyaga garabkooda ka baxaana uunan dhibaynin imaamu albukhaari kitaabu alictisaam markuu baabkan baabaystay baabun laa tasaalu daa'ifatu min ummatii waxa uu yidhi hum ahlulcilmi daa'ifadaasi waa ahlucilmiga imaam axmedna waxa uu yidhi in lam yakunuu min ahli اlxadiidi falaa adri man hum haddaysan ahlu xadiidka ahayn maba ogi buu yidhi aniga daa'ifadaas cidda ay tahay oo dadka axaadiidta rasuulka barto baarbaaro ku camalfalo ku dadaalo oo aan meel kale uga leexanin haddaynan kuwaa ahayn maba aqaana buu yidhi cidda ay yihiin waxaa kaloo yasiid ibnu haaruun sidoo kale hum ahlulcilmi buu yidhi oo shaykhulimaam axmed ahaa wahaakadaa in badan baa marka uu soo guuriyey alimaamu nawowina raximahullah wuxuu tilmaamay firqadan ama daa'ifadan adaa'ifatu lmansuura waxaa dhici karto in ay dadka ku kala dhex jiraan asnaafta yacnii dadka dadka kooxahooda ama yacnii dadka takhasusaadkooda inay ku kala dhex jiraan oo ay dhici karto addaa'ifa almansuura waxay isugu jiraan maa bayna faqiihin qof faqiiha muxadid nin mujaahida oo dagaalamayo shujaacoo geesiya nin markaa yacnii waxaa weeyaan zaahidoo caabid ah intaasoo dhan waa suurtagal inay ku kala jiraan sidaasuu tilmaamay riwaayadii muslimna iyadu waxay caddaynay yacnii riwaayadka qaar waxay caddaynayaan hum ahlulgarbi dadka yacni galbeedka shaam iyo xaggaas uu nebigu tilmaamay sala allahu calayh waali wasalama riwaayaadka qaar sidaasay dhahayaan kuwo kalena waxay dhahayaan laa tasaalu daa'ifatu min ummatii yuqaatiluuna fii sabiili illaahi nacam intaasoo dhan marka xasri ma ma wada keenayso ee daa'ifadu waxay noqon karaan intaas marka imaamu nawowi sharaxa muslimka uu ku tilmaamayba waa wada gelgeli karaan fahaada ctiqaa marka laakiin hal baa ka dhexeeya iyaga intaas zaahidkaas iyo mujaahidkaas iyo faqiiha iyo muxadidka hal mid baa ka dhexaysa oo ictiqaadkooda wuxuu yahay ictiqaadu ahli sunnati waljamaaca mar haddii ictiqaadku uu sidaas yahay waxaa weeyaan mar haddii ictiqaadku uu sidaas yahay xataa caamadii way soo gelayaan markaan فhda kan اctiqاad الفirqaة الnaajiyaةi الmansuuraةi weeyaan ilىa qiyaami الsaacati ilaa qiyaamuhu uu soo dhowaado saacadda qiyaamuhu soo dhowaato ahli sunnati ah ahlu sunnadii wاljamacati ahlu اljamaacati ah ahlu sunnana waxaa loogu bixiyey sunnada nebiga ayay ka dhigtaan wax lagu dhogo ay qabsadaan waljamaacatina waxaa loogu bixiyey waxay iska tuuraan iftiraaqa iyo kala tagga iyo furqada ijmaacana waa qabsadaan sidaana waa loogu bixiyey sidaasaa marka aynagu tilmaamay lidaalika shaykhulislaam laftirkiisa minhaaju sunnaha wuxuu ku leeyahay daa'ifadan markuu ka hadlaayo laa yatamakanu mulxidun walaa mubtadicun min ifsaadin biguluwin aw intisaarin cala ahli اlxaqi qof mulxidoo diinlaawo ah iyo mid mubtadica ma u suurogelayso inuu daa'ifadan manhajkeeda uu ku ifsaadiyo guluwigiisa ama uu yacnii uu ka guulaysto ahlu xaqa mar walba waa mansuura ayb oo ilaahay subxaana watacaala u gargaaray waxa sunnada loogu magacaabayna waxa ay tahay inay yihiin laysa lahum matbuucun yatacasabuuna lahu ilaa rasuulu llahi sal l slam cid ay raacaan oo gooni gaar ay u raacaan male ilaa rasuulka mooyaane sala allahu calayh waali wasalam saasaa marka ahlu sunna loogu magacaabay ictiqaadkii marka waa kana wa huwa aliimaanu biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa huwa ictiqaadkaasuna aliimaanu billaahi ilaahay oo la rumeeyo weeyaan wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa oo la rumeeyo wa kutubihi kutubtiisa oo la rumeeyo wa rusulihi rusushiisa oo la rumeeyo waalbacdi oo la rumeeyo bacdiga isa soo bixinta bacda almowti geerida kadib waaliimaani rumayn bilqadari la rumeeyo khayrihi wa sharihi khayrkiisa iyo shartiisaba xag alle inay ka tahay la rumeeyo ictiqaadku marka alfirqa anaajiya waxuu ka bilowdaa aliimaanu biاllah aliimaanu biاllah marka sida loo rumaynayaa waxay tahay aliimaanu biwujuudi illaahi koo jiritaanka alle in la rumeeyo oo alle inuu jiro marka hore in la rumeeyo aaniyan haddana aliimaanu birububiyati birububiyatihi ilaahay rabbinimadiisa in la rumeeyo rubuubiyada ilaahay marka macanaheedu waa maxay saddex macnaa ka imaanayo oo rabbiga lagu macneeyaa alkhaaliqu almaalik almudabbir waa macnaha marka rabbi waa saddexdaas inuu alla koonka isaga abuuray inuu koonkan isagu iska leeyahay inuu koonka isaga maamulo waa rububiyada alrabbu macnaheeda waa saddexdaa alkhaaliq almaalik almudabbir saddexdaas macnaha marka uu leeyahay imaamu nawowina majmuucuu ku soo qaadayaa abwaabta salaada iyo ducaa'istiftaaxa markuu ka hadlaayo rabbi marka macnihiisu waa saddexdaa saddexdan mas'alena mushrikiintu way u oggolaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala haalibu lmushrikiin laakiin iimaankoodii waxbaa ka dhiman oo kaasi ma ahan iimaan badbaadinayo oo ilahay inaad u qirto inuu ku abuuray muslim ku noqon maysid waa inaad ilaahay isu dullayso oo keligii aa caabudid walidaalika ilaahay qur-aankiisu wuxuu ku yidhi qul man yarsuqukum min aلsamaaءi wاlardi aman ymliku الsamca wاlabsaara waman yukhriju اlxaya min almayiti wayukhriju اlmayita min alxayi waman yudabiru اlأmra fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun inay qirsanaayeen ilaahay baa tilmaamay wamaa yu'minu akharuhum biاllaahi ilaa wahum mushrikuun shirkigoodu wuxuu ahaa cibaadada iimaankooduna wuxuu ahaa haddii la yidhaha yaa idin abuuray allah bay dhihi jireen marka aliimaanu biwujuudi illaahi koo aliimaanu birububiyatihi subxaanahu wa tacaala rabbinimada ilahayna u qirto u rumayso tan saddexaad waxa ay tahay aliimaanu yacnii biwaxdaaniyatihi fi lcibaadati ilaahay cibaadada inuu keligii leeyahay taana inaad rumayso u qirto waana midda yacni macnaa laa ilaaha illa allahu ay keenayso laa ilaaha laa macbuuda bixaqin ila allah ee laa rabba ma ahan macnaheedu laa rabba ila allah iyo laa ilaaha ila allah isku macno ma aha rabbi iyo ilaahbaa waxay kale yihiin rabbi macnihiisa waan soo sheegnay ilaahna waa ficaal bimacnaa mafcuul waa waa ilaah bimacnaa ma'luuh weeyaan ma'luuhna waa midka macbuudkee la caabudo luqaduna sidaasay ku tahay macnaheeduna waa sidaasoo marka la macnaynayo laa ilaaha laa macbuuda ayaa lagu macnaya qofku marka isagoon macbuudiye waxa kale ee ilaahay sukadiisa la caabudo isagoon xagga iska soo dhiginna muslimnimo uma suurogelayso maxaa yeele ilaahay waxa uu yidhi walaqad bacadnaa fii kulli ummati rasuulan an icbudu llaaha wajtanibu taaquut marka wixii ilaahay ka sooray la caabudo qofki inuu xagga iska dhigo uma marka waxaa weeyaan tan kale afaraad waxa ay tahay aliimaanu biasmaa'ihi wa sifaatihi ilaahay magacyadiisa wanaagsan in la rumeeyo tilmaamihi alla tilmaamihiisa in la rumeeyo sida uu musanifkaba ku keeni doono aliimaanu billah marka waa taas wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa in la rumeeyo oo malaa'igtii marka iyada waxaa laga rumaynayaa inay yihiin makhluuq ilaahay abuuray nuur in laga abuuray inay yihiin kuwa nool oo hadlo biannahum axyaau naatiquun sida fataawaha uu shaekhulislaamba ku tilmaamay culuum iyo axwaal iyo iraadaad fara badan iyo acmaal bay leeyihiin ilaahay mooyaane cid kale aanay garanaynin tiradoodana ilaahay unbaa garanaayo qaarna loo sheegayna waa jiraan sida jibriil iyo israafiil iyo mikaa-iil iyona way jiraan ayb wa kutubihi ilaahay kutubtiisa in la rumeeyo kutubta ilaahayna iimaan mujmal iyo mid mufasalaba waa la rabaa yacnii kutubta mujmal ahaan inaa u rumayso oo wax allaale wixii kitaabu ilaahay soo dejiyey in la rumeeyo weeyaan gaar ahaan kuwa ilaahay si gaar ahaaneed uu noogu xusayna ee towraad iyo injiil iyo zabuur iyo qur'aanka ahna gaar ahaan iyaguna inaad yacnii sidaa u ogaato ambiyadii lagu soo kala dejiyey u ogaato gaar ahaan waxaa iimaan kaloo mufasaloo gaar ahaaneed lagaaga rabaa qur'aanka inaad rumayso qur-aanka sidaad u rumaynaysa waxa ay tahay biannahu kalaamullahi inuu kalaamka ilaahay yahay xaggiisa in laga soo dejiyey adiga ay waajib kugu tahay inaad raacdo qur-aankaas inta lagaa rabaa marka waxaa weeyaan waa intaas qofna inaysan u bannaanayn qur-aanku inuu ka tallaabsado oo sharcigan yacnii qur-aanka ilaahi subxaana watacaala qof laga rafciyey awaamirta ku jirta inaanu jirin taas inaad marka ka rumayso ayaa lagaa rabaa waxyaabahan oo dhan marka qofku waxaa ugu xasilayaa iimaanka iimaanka badbaadinaya wuxuu ku soo xasilayaa inuu si mujmala u rumeeyo amaa tafaasiisha masaa-isha ku jirtaee daqiiqa ah waxaa dhici karta qofka inuusan cilmiga u lahayn laakiin inta mujmalkee qof kastoo muslima inuu ogaado laga rabo intaanba adiga lagaa rabaa laakiin qur-aanka si duuduub baad u rumaynaysaa ku dhaqankiisu waajib inuu kugu yahaad rumaynaysaa laakiin aayad kastaa gooni macnaheeda inaad u ogaato ilaa yacnii waxaa ku camalfalkii iyo waxay ku xirnaanaysaa in badanoo ka mida qofkan waxaan aayaddan macnaheeda inuu garanaayo sababkay ku timid wax ka fahamsan yahay tafaasiishaas qof kastaa waajib isaga kuma aha laakiin qur-aanka guud ahaan kalaamullahi inuu yahay waajib inay tahay in la raaco kitaabkii ugu dambeeyo alla soo dejiyey inuu yahay siyaabahaasa marka qofka laga rabaa falaa yushtaradu fi liimaani اlmujmali alcilmu bimacnaa kulli maa akhbara bihi wax allaale wix ilaahay sheegay inaad adiga og tahay qasab ma aha laakiin waxaa lagaa rabaa wax allaale waxa qur-aanka ku sugan duuduub ahaan inaa u rumayso aayaad aadan aqoonni waa dhici karta oodan maqlinba weliga qofku taa ku gaaloobi maayo iimaankiina uga tegi maayo saasaa shaekhulislaam ayuu tilmaamay majmuuculfataawaha juska lixi tobnaad wa rusulihi ilaahay rusushiisa in la rumeeyo rusushu ayaguna waxay leeyihiin intii ilaahay subxaanahu watacaala uu soo diro dhan si duuduub ahaan in loo rumeeyo gaar ahaan kuwa ilaahay qur-aankiisa uu noogu tilmaamay nebigana uu noo sheegay gaar ahaan rasuulku inuu yahay aakhiru rusul rususha kii ugu dembeeyey gadaashiis inaysan nebinimo aanay jiraynin cid allaale cidda adduunka adduunyada joogtaana jinni iyo insina waajib inay ku tahay inay nebiga raacaan lidaalika haddii qofku uu aamino cid rasuulka calayhi salaatu wasalaam yacnii cid inay jirto cid inay u bannaan tahay cidaan rasuulka ahayn oo yacnii qofku hadduu ictiqaadiyo cid rasuulka daacadiisa ay ka dhacday inuu jiro waxaa weeyaan aliimaanu biاnnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam lagama helin walidaalika rasuulku markuu arkay cumar oo akhrinayo warqaddii ay ku qornay warqad suxufu towreed wax ka midoo raqaa'iqa buu akhrinayo cumar markaas wuxuu ku yidhi amutahawikuuna antum yabna alkhadaab waladii nafsii biyadihi low kaana muusaa xayan lamaa wasicahu ila itibaaci macbuudka nafsaddeeda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaaye ee haddii muuse uu noolaan lahaa uma aysan bannaanaateen ilaa inuu anigi soo raaca ma aha waxaa lagaa rabaa qofku inuu marka ictiqaadiyo nebiga daacadiisu cid kasta inay waajib ku tahay walidaalika qofkii ictiqaadiyo zamankan dacwo socotaa jirto oo dacwo la yidhaahdo taqaarubu aladyaan diimaha in laysku soo dhoweeyo oo la leeyahay yacnii qofku asagoo yahuudi ah ayuu mu'min ahaan karaa asagoo nasraani ah buu mu'min ahaan karaa ee muslim asagoo nebi moxamed rumaysanna mu'min buu ahaan karaa intaasay marka walaalo ku yihiino waa ikhwa fi ddiin ukhuwa diiniya ka dhaxayso waa wax baatil yahuudi maanta joogo oo sunnadii yacnii nebi moxamed daacadiisa ayna waajib ku ahayn ma jiri karan yahuudi maanta dhulka saaran oo nebi muuse rumaysan oo xaq u rumaysan oo nebi moxamed aan rumayninaan nebi moxamed yacni aan rumaynaynin oo mu'min sidaa ku ahaanayana ma jirayo maxaa yeelay diintoodiibaa waxaa ku taal nebiga inay rumeeyaan inay nebi moxamed marka uu u yimaado inay rumeeyaan diintoodiibay ugu taallaa nebi muuse ula yimid marka hadday nebi muuse raacsan yihiin nebi moxamed ay raaci lahaayeen ilaa nebi muuse laftirkiisa hadduu soo gaari lahaa nebiga inuu raaco ou rumeeyaa la faray waid akhada allaahu miihaaqa annabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin waxikma uma jaa'akum rasuulu musadiqun limaa macakum latu'minunna bihi baa layidhi ambiyada ilaahay ballan baa waxaa lagula galay nebi moxamed hadday arkaan oy la kulmaan inay rumeeyaan marka nin matbuuca oo nebigaasaan raacsanaha dhahaya maxaad u malaynaya marka nebigiisii baaba sidaa la leeyahay marka daco waxaa weye yahuudiyad iyo islaam layskuma dari karo nasraaniyad iyo yacni islaamna ma laysku dari karo walaa talbisu alxaqa bilbaatil ilaahay sidaasuu leeyahay mufasiriintii horena waxay ku fasireen laa talbisu alyahuudiyata bilislaam yahuudiyada islaamka ha ku dhex qasinina nasraaniyada islaamka ha ku dhex darinina waa laba aan isgeli karin waalbacdi bacda almowti iyo dadka ayagoona dhahaayo shareecada annaga toosaan ilaahay uga qaadanaayo nebi uma baahnin inaan marno oo waxaa weeyaan xadaanii qalbii can rabbii ama dhahaya shareecadii annaga waa naga dhacday takaaliiftii iyo mas-uuliyaddii waa naga dhacday de waa dad ilaahnimo sheeganayo dadkaa iyaguna marka taa masaladaas iyaduna waa kufri cad oo iyo zandaqo weeyaan oo ay dhici karto de qofku yacni waxaa weeyaan haddii zandaqada noocaas uu israaro ou ku daa'im noqdo in markaasi dil oo waajibsanayo walbacdi iyo isa soo bixinta bacda almowti la rumeeyo marka la dhinto ka gadaale marka la dhinto kadib in laysa soo saaraayo gadaal bawna ka sheegi doonaa iyadoo mufasal waliimaan waaliimaanu rumayn bilqadari la rumeeyo khayrihi wa sharihi la rumeeyo qadarkana in la rumeeyo khayrihi wa sharihi intaanoo dhan marka mid mid ayuu u keeni doonaa in sha allahu tacaala wa min aliimaani billaahi wamin aliimaani billaahi iimaanka alla la rumaynaya waxaa ka mid ah aliimaanu rumayn bimaa wasafa bihi la rumeeyo wixii alla uu isku sifeeyey nafsahu nafsadiisa uu ku sifeeyey fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa wa bimaa wasafahu bihi wuxuu ku tilmaamay rasuuluhu rasuulkiisai muxamedin sala allahu calayh waali wasalam min hayri taxriifin iyadoon la bedelaynin walaa tacdiilin iyadoon la tacdiilinaynin la dafiraynin wa min hayri takyiifin qaabayn la'aan walaa tamhiilin iyagoon lagu shabbahaynin makhluuqa tilmaamihiisa aliimaanu billaah buu qayb ka soo qaatay marka ilaa kitaabku ma ogtahay sheekh waxaa laga soo codsaday kitaabkan inuu qoro nin waxaa ka codsaday sidaan casharkii hore ku sheegnay qaadi qaadi ka ahaa waasit meeshii la dhihi jiray wuxuu yidhi kitaab ii qor caqiidat ahlisunnati waljamaaca ku saabsan gaar ahaan weliba baabul asmaa wasifaat oo dadku ay aad uga fasaadeen markaa sidaa darteed buu sheekhu marka si gaar ahaaneed alasmaa wasifaat buu uga bilaabaya marka alasmaa wasifaat marka laga bilaabaayo waxaan ogaanaynaa marka ugu horraysa ilaahay inuu magacyo leeyahay tilmaamo inuu leeyahay magacyada ilaahay subxaanahu watacaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh ali wasalam inna lilaahi tacaala tiscatan wa tisciina smaa ilaahay sagaashan iyo sagaal magac buu leeyahay miatun ilaa waaxida boqol hal dhiman man axsaahaa dakhala aljanna qofkii koobo jannaduu galaa man axsaahaa macnaheeduna waxaa weeyaan qofkii xifdiyo macnaheeda garto waxa ay farayaanna ku dhaqmo ilaa asmaadan ilaahay subxaana wa tacaala waxbay ku farayaan ilaahay marka lagu yidhaahdo attawaab weeyaan maxaa lagaa rabaa inaa ilaahay usoo laabato u toobad keento shadiid اlciqaab ciqaabka ilahay inaad ka cabsato marka waa ku dhaqmaysaa magaciima asamiicu اlbasiir ilaahay waa mid wax maqlid badan arkid badan waa inay muraaqabo ay kuu keentaayo markaad kaligaa tahay iyo markaad dad ku dhex jirtaba inaa ilaahay ka cabsato ilaa waa ku maqlayaa mar haddaa sidaa aad aaminsan tahay marka man axsaahaa dakhala aljanna qofka iska xifdiya derbiga ku dhegsada ma aha nacam ee iska akhriya ma aha waa in macaanideedana la barto walidaalika culammadu waqti badan bay ku bixiyeen sharxu asmaa illaahi alxusnaa kutubay ka alifeen asmaadaa marka boqolna waa ka badan sagaashan iyo sagaalna way ka badan tahay sida xadiidkii kale nebiga sala allahu calayh ali wasalam uu tilmaamay as'aluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka aw anzaltahu fii cilmi lhaybi aw ista'hartahu fii cilmi اlghaybi cindak aw callamtahu axada min khalqik qayb marka wuxuu tilmaamay ilaahay nebiga sala allahu calayh ali wasalama ilaahay uu la gooni yahay oo cid kale aanay aqoonin qayb ilaahay yacnii uu dadkii usoo kusoo soo dejiyey iyo qayb noocaas marka sidaasay asmaa yacnii kala tahay magacyada ilaahay tilmaamaha ilaahay subxaana magacyada alla subxaana wa tacaala sagaashan iyo sagaalkaa marka way ka badan tahay laakiin inta la ogyahay sagaashan sagaalkaa baa nebigu sal ll slam yacnii uu sheegay ama uu tilmaamay tilmaamaha ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa saddex meel baa laga qaataa tilmaamaha ilaahay subxaana wa tacaala saddex meel baa laga qaataa yacnii shayga ilaahay aan ku sifaynayno xaggee lagala baxaana waxaa lagala baxaa awalan isimka waa lagala baxaa alsamiic marka la yidhaha alcaliim marka la yidhaha sifatulcilmi baa ilaahay u sugnaatay sifatulcilmi xaggee bay ka timid magaca alcaliimaa laga qaatay ko meesha labaad waxa ay tahay waxaa laga qaataa khabarka oo nebigu uu sheego sala allahu calayh ali wasalam ama ilaahay baa isku tilmaamay sida sifatulyaddi sifatulwajhi iyo wixii la mida oo kale oo ilaahay nebiga sala allahu calayh ali wasalam uu tilmaamayo kuwaas marka khabarkii rasuulkaa laga qaatay waxaa kaloo lagala baxaa ficilka ilaahay subxaana wa tacaala wa kallama allaahu muusaa takliima sifatulkalaam buu ilaahay ku sifaysan yahay xaggee laga keenay ficilka ilaahay wa kallama allaahu ilaahay baa ku hadlay baa asmaada iyo sifaatka ilaahay subxaana wa tacaala waa towqiifi caqliga laguma keeno waxaa laga qaataa kitaabka ilaahay iyo sunnada saxiixa ah yaa laga qaataa iyo ijmaacu ahlilcilmi ahmiyada marka ku jirto in ilaahay tilmaamihiisa magacyadiisa magacyada alle tilmaamaha alla la bartaana wax ma ahan yacni masaa'il waa hore jiri jiray oo laga tegey oo hadda aan loo baahnayn ma ah maxaa yeeley qofka ilaahay weynaynta oo weyneeyaa waxay qayb ka tahay inta uu rabbi ka garanayo walidaalika ilaahay wuxuu yidhi innamaa yakhsha allaaha min cibaadihi alculamaa waxaa ilaahay ka cabsado addoommadiisa xaal ay ka mid yihiin culummada culummada nebigu wuxuu yidhi wallaahi innii la aclamukum billaahi wa akhshaakum lahu ilaahay baan ku dhaaranayaayo aniga ilaahay anaa idinkugu aqoon badan anaana idinkugu alla ka cabsi badan cilmigiisaa marka wuxuu keenay inuu dadka u alla ka cabsi badnaado marka qofku ilaahay ma caabudi karo hadduusan aqoonin rabbina subxaanahu wa tacaala markuuna leeyahay icaabuda majhuul iskama dhigin ilaahay subxaanahu wa tacaala mid majhuula oo aan la garan karin iskama dhigine magacyo ayuu nayskugu keen sheegay tilmaamo ayuu nayskugu keen sheegay tilmaamahaas oo aan ilaahay ku baranayno marka aan ku barannana ay ka imaanayso inaan ilaahay ku weynayno subxaanahu wa tacaala walidaalika rasuulka ma dhici karto inuu ka hadlo sida loo weyse qaato ilaah aan u weyse qaadanayno aan u tukanaynaana inuunanna barin wax suurogelayo ayb marka dadka ka dhigaaya baabkan magacyada ilaahay iyo tilmaamaha ilaahay in uu yahay baab aan la fahmi karin iyo baab dhib badan iyo baab yacnii in laga hadlaaba aan mudnayn dadka ka dhigaayo de waxaa weeyaan wixii ugu weynaa bay ka tegaayaan wax yarna waxay leeyihiin marka ahmiyad bay siinayaan weysadii inay ahmiyad siiyaan rabbigii la caabudayana barashadiisa aan ahmiyad la siinin taa iyadu marka caqliga ma keenaayo wa min aliimaani billaahi ilaahi wa min aliimaani waxaa ka mida rumayn billaahi ilaahay la rumeeyo aliimaanu bimaa shay in la rumeeyo wasafa bihi ilaahay uu ku sifeeyey nafsahu nafsadiisa fii kitaabihina uu ugu sifeeyey wa bimaa iyo kii wasafahu bihi ilaahay uu ku tilmaamay rasuuluhu rasuulkiisa muxamedun ahaa halkan marka faqradan waxau sheekhu u keenayaa waxay tahay ilaahay waxa tilmaamihiisa ah waa in isaga laga qaato ama nebigiisa in laga qaato caqliga ma laga qaadanayo wixii ilaahay subxaana watacaala sifaatka alleh yaa laga qaataa allah subxaana watacaala iyo nebigiisaa laga qaadanaya sal l slam maxaa yeele ilahay isaga isyaqaano isaga ayaa isgaranayo ilaahay cid ka aqoon badan ma laha isaga sida uu yahay isaga isyaqaano kow midda labaad waxay tahay nebigiisuu soo dirayna ilaahay buu ka warbixinayaa oo nebiga waa loo waxyoodaa isaga amaa cid kale oo tilmaan ilaahay laga qaadan karo ilaahay soo aragtay oo noo tilmaamayso aamina oo aan aamini karnaa ma jir maba jirta marka sifaatku inay tawqiifi marka ay noqdaan min hayri taxriifin inta ka dambaysaana habka ilaahay tilmaantiisa loo rumaynayo waa sidee waxaa loo rumaynayaa min hayri taxriifin walaa tacطiil wa min hayri takyiifin walaa tamhiil afar shay iyadoon la taxriifinaynin oon la bedelaynin taxriifka waa laba nooc mid macnawiya iyo mid lafdi ah eraygii in la bedelo laftirkiisa amase in la bedelo erayga macnihiisa labadaasba lama ogola tilmaanta ilaahay ha bedelin lafdigeeda ha bedelin sida ay ku timid ha bedelin macnaheedana ha bedelin lafdiga in la bedelaa qur-aanka sifaadka qur-aanka ilaahay ku jiro lafdigooda lama bedeli karo walidaalika waa isku dayeen nimankii muctasilada ahaa hore camr bnu cubayd baa waxaa la yidhi abu camr bni اlcalaa ayuu wuxuu yidhi maa akhrisid wakallama allaaha muusaa takliima sidaas io akhri buu yidhi wakallama allaaha muusa muusaa ilaahay la hadlay wuxuu diidayaa ilaahay baa muuse la hadlay maogtahay markaasuu wuxuu yidhi wakallama allaaha akhri allah lafdulجalaalaha kordhig si uu u noqdo mafcuul bihi ka lala hadlay markaasuu wuxuu yidhi haddii aan sidaan yeela buu yidhi sidee baad yeelaysaa qowluhu tacaala walamaa jaءa muusa limiiqaatina wakalamahu rabbuhu wakallamahu rabbuhu see la yeelaa iska tag buu yidhi marka taxriifka marka lafdiga qur-aanka in la bedelaa lagu dhiiran waayo laakiin axaadiidta rasuulka dad isku dayay waa jiraan oo ay ka mid tahay maalan inay leeyihiin maalan axaadiid fara badan oo yani nebiga sal alla ly slam ka sugnaatay inay yacnii taxriif ku sameeya axaadiid ka sugnaatay rasuulka sal alla ly slam oo isku dayeen inay wax ka bedelaan ama si qaldan u wariyaan iyagana culamaa ulxadiid baa marka u istaagay oo laga bedeli waa ay ka bedeli waayeen uga suurogeli weyse laakiin ummaddan waxaa ku badan taxriifka macnawiga ah midka macnaha la bedelaaya ah walidaalika الرحmaaن calى اlcarشhi اstawىa muctasilada iyo jahmiyada iyo umanaxaa naxwahum ay istowlaa ayay yidhaaheen macnihii bay marka sidaa u macnaynayeen ay istowlaa bal yadaahu mabsuudataani nicmataahu bay dhaheen lima khalaqtu biyadaya biqudrataya waa taxriif taxriif macnawi a weeyaan kaas culimmadii horena taxriifkaas yani macnawiga ah ama ta'wiil ha lagu magacaabo ama yaan ta'wiil lagu magacaabina waa ka dheeraayeen mana ogolayn imaamu tirmidi kitaabkiisa sunanka baabu fadli sadaqa wuxuu soo saaray axaadiidta ilaahay gaan gacan inuu leeyahay tilmaamaysa gacan ilahay isaga laa'iq u ah yaa wuxuu yidhi wa ankarat iljahmiyatu jahmiyada axaadiidtaas way inkireen wa fasaruuhaa waxay ku fasireen calaa maa hayri fasarahu ahlu calaa maa hayri calaa calaa hayri tafsiiri ahlilcilmi tafsiirka ahlucilmiga salafka tafsiir aan ahayn bay ku fasireene waxay dhaheen buu yidhi alyadu alquwatu gacantiibay waxay ku fasireen awood soo ma jeedid marka taxriif ayaa marka kaasoo kale uu yahay taxriifkaas macnawigaa ummaddan ku badan taxriifkana waxaa aad u yaqaana yahuudda nimankii yahuudda ahaa ilaahayna waa ka qur-aanka noogu sheega min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi taxriifkay samay jireen nebigeennana wuxuu noo tilmaamay ummaddan inay yahuud ku dayan doonto latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin tabictumuuhum marka in badanoo ummaddan ka mida taxriifkii bay uga daydeen yahuuddii marka min hayri taxriifin sheekhu taxriifu isticmaalo ta'wiil ma isticmaalin sababtoo ah ta'wiilku minhu saxiixun wa minhu faasidun tawiil saxaa jiro iyo tawiil faasida maadaama eraygaas ijmaal oo ku jira ta'wiilka ah waa iskaga tegey wuxuu isticmaalay eray kale oo sharciga lagu ceebeeyey waana taxriifka ta'wiilka faasidka ahna taxriifun weeyaan min gayri taxriifin marka tilmaanta ilaahay ha bedelin waladii nafsii biyadihi biqudratihi ha dhihin ila taas waa taxriif macnawi ah walaa tacdiilin wa min gayri tacdiilin iyadoon la dafiraynin oo aan la inkiraynin tacdiilku marka waxay tahay ilaahay in tilmaantaas oo dhan laga marnaysiiyo in ilaahay tilmaanta laga marnaysiiyo oo la yidhaahdo ilaahay gacan male ilaahay weji male ilaahay subxaana watacaala carshiga kama sarreeyo waa dafiraad wax ilaahay isu sugayoo la dafiraayo weyaan tacdiilku marka waa khatar tacdiilka marka waxaana laga rabaa inaan ogaano xagguu ka yimaadaa tacdiilka marka hore tashbiihu ka yimaadaa isaga laftirkiisa ninkaani markau maqlo waladii nafsii biyadihi ilaahay oo gacan lagu tilmaamayo markuu maqlo qalbigiisa ayuu wuxuu gashanayaa gacantii bani aadamka muu jeedaa marka tashbiih buu sameeyey qalbigiisa waxaa soo gelaysa gacantii bani aadamka tashbiih buu sameeyey markaas markaa kadib buu wuxuu yidhi war ilaahay saas laa'iq uma ahane gacantii dhammayd buu marka dafira haddana marka tacdiilka jaranjarada lagu gaaraa waa tashbiih marka qofka mucadilkaa waa mushabbih waana mucadil laakiin qofka ahlu sunnada waa maxay waxaa weeyaan waa muhbit tilmaanta ilaahay waa sugayaa tashbiihana waa ka fogaanaya walaa tacdiilin tacdiil la-aan waa ku arkaysaa kutubaha caqaa'idu sabcaha la yidhaahda qaarkood shuruuxdooda waxaad ku arkaysaa iyadoo lagu dhiiranayo uu leeyahay musanifkaoo kale uu leeyahay ama shaarix uu dhahayo ilaahay subxaanahu watacaala il male gacan male weji male saasuu ku dhiiranayaa macna ilaahayna wuxuu dhahayaa wayabqaa wajhu rabbika weji buu isu idaafaynayaa ilaahay subxaana watacaala nebigii baa u tiirinaya sala allahu calayh waali wasalam nebigii baa dhahay kintaa yaday rabbi yemiin marna nebiga lagama maqlin gacmaha ilaahay waa qudro bal axaadiidta qaarkood nebiga sifaadka qaar waa la su-aalay xadiidkii sidii xadiidkii ahaa aburasiin ee uu yidhi nebiga sal ll ly slam markuu sheegay xadiidkii waa noo imaan doonaa yaa yacnii ilaahay subxaanahu watacaala wuu qoslayaa wuxuu ku qoslayaa yacnii min qurbi min qanuudi cibaadihi wa qurbi ciyarihi markaasaa aburasiin waxa uu yidhi awayadxaku rabbunaa rabbigeen ma qoslaa rasuulka ilaahayo qaala nacam nebigu haa buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi rabbi khayrku qoslaayo khayr ka waayn maynu yidhi rabbi waxa khayrka ah ku qoslaa khayr ma ka waaynayno ayuu yidhi fiiri marka haddii marka tilmaantaas daxiga la ta'wiilin lahaa nebigaa ta'wiili lahaa iyadoo weliba la weydiiyey rabbi sidaa ma yahay haa buu yidhi wa min hayri takyiifin iyadoon la qaabaynaynin qaabayn la'aan takyiifku waxaa weyaan tilmaanta in la qaabeeyo oo la yidhaha ilaahay subxaana watacaala carshiga sidaa iyo sidaaba uga sarreeyaa in la dhaho min hayri takyiifin kayfi iyadoon la qaabaynin imaam maalik waa kii dhihi jira alistiwaau macluum waalkayfu majhuul waaliimaanu bihi waajib waasu'aalu canhu bidca su-aal baa la weydiiyey imaam maalig waxaa la yidhi kayfa istawaa ilaahay sideebou carshiga uga saro maraa la weydiiyey imaam maalik dhihid baa ka soo daatay aad ba uga xanaaqay markaasuu wuxuu yidhi alistiwaau macluum istiwaha ilaahay waa la garanayaa macno ahaan waa la yaqaanaa istiwaha waxa macno ahaan lagu yidhaahdo luqo ahaan waalkayfu majhuul qaabkii uu ilaahay istiwihiisa u dhacayna annaga ma naqaano waaliimaanu bihi waajib in la rumeeyaa waa waajib wasu-aalu canhu bidca in laysweydiiyaa oo kayfastawaa laysdhahaana waa bidco bacdi naas marka aarkan su-aasha qaybta hore waa gooyaan ma sheegaan inta dambe unbay sheegayaan iyagoo marka ka dhigaayo imaam maalig ninkan inuu kula dagaalamay ama uu ugu xanaaqay in uu weydiiyeyba istiwaha bimujarad yacnii inuu istiwo ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay ma istiwoodaa inuu inta yidhi imaam maalig uu ka xanaaqay ka dhigaayo laakiin imaam maalig waxa uu ka carooday waxay tahay kayfada kayfa ilaahay sideeba u carshiga uga saramaray ee laakiin ilaahay carshiga ma ka sarreeya imaam maalik kama xanaaqintaan marka labadaana farqi baa u dhaxay aharku wuxuu ku yimid kayfa istawaa imaam maalik baa waxaa la su-aalay kayfa istawaa seebuu ilaahay carshiga uga uga saramaray middaas waa midda bidcadaa marka aan la ogolayn amaa ilaahay subxaanau watacaala carshiga ma ka sarreeya dee nebi nebigaaba su-aalayba gabadhii jaariyadda ahayd ee yidhi ayna allah qaalat fi samaa marka meeshaas sidaa marka oogow wamin hayri takyiifin takyiif la'aan iyadoon kayfa aan la dhehaynin walaa tamhiilin tusaa iyadoon yacnii walaa tamhiilin shabihitaan la'aan iyadoon lagu shabbahaynin ilaahay makhluuqiisa intaan marka xaggee ka soo qaata sheekh qaacidadan waa qaacido guud tilmaan kastana tanaa lagu socodsiinayaa waxaana laga soo qaatay qowluhu tacaala laysa ka milihi shay-un wa huwa asamiicu albasiir ilaahay oo kale wax lamida ma jiraan alla subxaana wa tacala wax lamida ma jiraan laysa ka milihi shay ay laysa miluhu shay-an ilaahay oo kale wax ama jiraan ilaahay subxaana wa tacaala wax lamida ma jiraan kaafku waa iska zaaid waa iska zaa'id marka laysa ka milihi shay waxaan qaabilsiinaynaa marka min gayri takyiifin walaa tamhiil waxaa u deliila laysa ka milihi shay ilaahay subxaana wa tacaala tilmaantiisaan rumaynaynaa annagoon qaabaynin isla markaa annagoon u yeelin tamhiil iyo tashbiih annagoon samaynin sababtoo ah laysa ka milihi shay wa huwa samiicu lbasiirna waxay yacnii jawaab u tahay min gayri taxriifin walaa tacdiil ila ilaahay mar haddii la tilmaamay lagu tilmaamo samiic basiir de waxaa weyaan in la taxriifiyana ma aha in la dafiraana ma ahan tilmaanta ilaahay subxana wa tacala halkaa marka taas aayaddaasa marka u asan baabkan sheekhu marka ciddii dhihi lahayd marka waa mushabbih iyo ilaahayba wuxuu ku shabahaa makhluuqiisa iyo waa kan caqiidadiisa marka min ayri min hayri تxriifin walaa tacطiil وmin غayri takyiifin walaa tamhiil caqiidadiisa marka waa taas bal ay yu'minuuna way rumaynayaan biأna اllaha alla subxaanahu laysa ka milihi shayun saasay rumaynayaan wa huwa الsamiicu الbasiir sidaabay rumaynayaanoo laysa ka milihi ilaahay yani oo kale shay-un ma ahaanin ay laysa shayun milahu laysa shayun shay ma ahaanin milahu alla oo kale wax ilaahay oo kale a ma jiraan wahuwa alle asamiicu weeyaan mid maqlid badan albasiiru arkid badan marka laysa ka milihi shay ilaahay tilmaantiisa ha ku shabihin tilmaan kale wa huwa asamiicu albasiir ilaah aad caabudaysa macduum iyo majhuul ma ahane waa ilaah tilmaamo leh tilmaamahaas marka ha dafirin hana taxriifinin oo ha bedelin macnaha marka dadku marka baabul asmaa wasifaat waxay ka yihiin qole yacni mushabbiha ah oo ilaahay tilmaamihiis tilmaamaha makhluuqaadka makhluuqa ku shabahay oo iyagu yacnii qolo dhinaca u baadiyooday ah iyo kuwo mucadilo ah oo jahmiyadii ay ka mid yihiin oo tilmaamihii magacyada ilaahay diiday jahmiyada iyagu magac iyo tilmaan midna waa diideen wax ilaahay uu leeyahay oo magac iyo tilmaan ama jirto keliya ilaahay waxaan sugaynaa inuu jira bay dhaheen bes sababta waxay yidhaahdeen asmaa badan haddaan ilaahay u yeelno waxaa ka dhalanaysa ilaahyadu inay bataan laakiin ka dhalan mayso maxaa yeele qofka waxaa dhici karto asagoo hal qof ah in dhowr magac uu yeesho iyadoo jihooyin fara badan laga feerinayo bal nebigeenna sal alla ly slam moxamedaa la dhihi jiray axmed baa la dhihi jiray maaxi baa la dhihi jiray xaashir baa la dhihi jiray caaqib baa la dhihi jiray waana hal qof soo sidaa maaha ilaahayna haddii allah arraxmaan arraxiim la yidhaahdo waa allah un keliya daatada asmaada ilaahay waxay u laabtaan hal daato xagga macaanida laakiin waa ku kala duwan yihiin oo magaca arraxmaan iyo magaca yacni alcasiiz isku macno maaha laba macnoay kala qaadanayaan laakiin allaha casiiska iyo midka raxmaanka waa un hal soo ma garanin walidaalika ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leey qul idcu llaha aw idcu araxmaan ayamaa tadcuu falahu lasmaa'u اlxusnaa muctasiladuna asmaadii bay rumeeyeen bilaa sifaat oo waxay yidhaahdeen caliimun ilahay waa ku magacaabaynaa laakiin cilmi ma u sugaynay caliimun bilaa cilmin casiizun bilaa cizatin samiicun bilaa samcin saasay dhaheen iyaduna waxaa weyaan marka waa wareer isim mushtaq ah oo yacnii aan waxba ka imaanaynin wasfi aan ka imaanaynin waa waxaan jirin waay oan la suurayso karin waay wacinda faqdi اlwaصfi laa yushtaqu waacwaza اlmuctasiliya alxaqu maraaqiga saasuu yani u dhihi jiray saaxibu maraaqi sacuud ayaguna marka asmaadiibay mujarad ayagoo abay sugaan wax wasfiyoo ka imaanayo ka ishtiqaaqana male bay dheheen waa ka dhalanayo ashaaciradii baa gadaashooda tima yimaadeen markaasay waxay yidhaahdeen waxa la yidhaha sifaatu sabca sifaatu almacaanii asifaatu alcaqliya ayaan sugaynaa toddoba sifo oo ay ku sheegeen samciga basar cilmi iyo iraado xayaato iyo kalaam ayayayay sheegeen tilmaamaha tilmaamahaasay marka tilmaameen iyo qudro tan toddobaad saas toddobadaas ifay sheegeen toddobadan waxay yidhaahdeen qur-aanka iyo sunnada hadday ku soo arooraan sideedaan u rumaynayna amaa baaqi sifaat illaahi tabaaraka wa asma'dan waa rumaynayna laakiin sifaatka inta soo harto waa la awilaa bay dhahay maxaa yeele tashbiih baa ka dhalanaya oo kuwan soo tashbiih kama dhalanayo kuwan laftirkooda soo tashbiih kama dhalan karo maxaa yeele haddii alxayaatu ilaahay aada nolol u sugtay bani aadamkuba waa nool yahay asaga yukhriju alxaya min almeyit watawakal cala alxayi ilaahayna xayi buu isku magacaabay bani aadamkiina alxayi baa lagu magacaabay samcigan fajacalnaahu samiican basiiran buu ilahay samiic basiira bani aadamka lagu magacaabay allana waa kana wahuwa samiicu lbasiir buu isku magacaabay waxaa laleeyahay marka haddii taa marka waxay dhahayaan laysa samcu ka samci maga maqalka alle iyo maqalka bani aadamku isku mid ma ahan haddii yadda alle iyo yadda bani aadamkuna isku mid ma ahan baa laleeyahay marka walidaalika khadiibuulbaqdaadi risaaladiisa caqiidada ee sifaatka uu uga hadlo risaalo yar buu leeyahy khadiibuulbaqdaadi sifaatka uu uga hadlo wuxuu yidhaahdaa alkalaamu fii bacdi asifaati kaalkalaami fii bacdiha alaakhar sifaadka qaar ka mida wixii laga yidhaahdaa kuwa kalena laga dhahayaa waa calaa watiiratin waaxida in la maro un middii aad tan ka tiraahdo waa inaad kuwa kalena ka tiraahdo marka sifaatu sabca wax ay la gooni noqdeen lama garan karo lama garan mararka qaar waxay ku leeyihiin kuwaan in tashbiih aan ka dhalanayn caqligaa tuseen caqligu meeshaan marka waxba kuma leegsan caqligu in diinta lagu fahman baa loogu talagalman isaga sharci inuu noqdo looguma talagelin waxaa la yaabna marka weysadii iyo istejadii caqli laguma keeni karo salaad duhur inay afar ragcad tahay caqli laguma keeni karo tilmaan ilaahayna caqli baa lagula imaan karaa maxay tahay marka ta qolooyinkaa marka saasay asmaa sifaad u kala qaadqaateen ayaguna bal yu'minuuna biana allaha subxaanahu laysa ka milihi shay-un wahuwa samiicu اlbasiir falaa yanfuuna ilaahay kama anfiyaan canhu xaggiisa kama anfiyaan falaa yanfuuna kama anfiyaan canhu can illaahi ilaahay xaggiisa maa wasafa wuxuu ku tilmaamay bihi maagaba nafsahu nafsadiisa uu ku sifeeyey wixii uu nafsadiisa ku sifeeyey kama anfiyaan oo kama qaadaan ayb bayaanu talbiis اljahmiyu sheekh wuxuu ku yidhi laa yajuusu nafyu ilaa bidaliilin kalihbaati qaacido waa feeri marka ilaahay in wax laga anfiyaa ma bannaana ilaa daliil unbaa wax looga anfin karaa sida ibaatka ah kalibaat tilmaamaha ilaahay subxaana wa tacala labaa loo qaybiya fiiri sifaatun hubuutiya iyo sifaatun salbiya sifaat hubuutiyo ilaahay loo sugaayo sifaatulkamaal ah iyo kuwo salbiyo ilaahay laga anfiyo sifaatu naqsi ah labadaa u qaybsaman imaa wax ilaahay loo sugaayo imaa wax laga anfinaayo labaduba daliilay marka wixii ilaahay loo sugaayana daliil baa laga rabaa oo markaad ilaahay tilmaan u sugto kitaabka iyo sunnada inaad daliil ka keento marka aa ilaahay wax ka anfinayso jidba laba jid laba jid yaa dadku ay maraan jid waxaa weeyaan in ilaahay laga anfiyo sifo kasta oo nuqsaan keeni karto calaa sabiili اlijmaal si duuduub ah taas waa bannaan taha dariiqada qur-aanka falaa tajcaluu lilaahi andaadan waantum taclamuun laysa kamilihi shay-un hal taclamu lahu samiya walam yakun lahu kufuwan axad wax ilaahay u dhigma ma laha leey oo marka waxaad dhihi kartaa adiga wax ilaahay oo kale amaba jiraan si guud waay ilaahay subxana wa tacaala inaad uga anfisid sifaatu naqsiga si guud inaad uga anfisid amaa inaad si kala dhigdhigan markaa rabto inaad ilahay wax uga anfisid waa inaad deliil la timaado ilaahay ma hurdo ilaahay ma gam-o maxaa kugu deliila laa ta'khuduhu sinatun walaa nowm laakiin inaad nafyi mufasala daldasho bilaa daliil saas ma ahan yani ariiqa kitaabka iyo sunnada sidaas ma aha oo maalan aad tihaahdid marka ilaahay la sifaynayo kale aad tihaahdid ilaahay subxaana wa tacaala wax qoyan ma aha wax qallalan ma aha caalamka kuma dhex jiro kama dhex baxsana ammaan ma ahan taas nacam waxaas ilaahay ma qoyana ma qallalna daliilay u baahnaane gaar ahoo lagu anfiyay haddaan lagu haddii kale waxaa kaaga filan inaad tiraahdid laysa ka milihi shay baaba kaaga filan soo ma garan laysa ka milihi shay sidaas guud ilaahay uga anfi nuqsaan oo dhan laakiin inaad nafyigii ka dhigto mufasal iyadoon deliil soo arooray jirin waa calaa dariiqati almutakalimiin iyo ciddii ku ta'aurtay waa dhici kartaa caalim min alculamaa inuu sidaas oo kale yidhaahdo laakiin taahara biahli biahlilkalaam baa la dhahaya laakiin qur-aanka ku soo wareeg maxaa ku arkaysaana nafyigu badanaa waa mujmal haddii aa aragta marka nafyi mufasal ah ee qur-aanka ka yimid nafyigaa tafsiir wuxuu u yahay isbaat isaga ka horeeya sifo ka horaysayoo ilaahay loo sugay baa lagu adkeeyey nafyiga allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum alxayu اlqayuum markii lasoo yidhi kadib aa layidhi laa ta'khuduhu sinat walaa nawm soo ma jeeda ilaahay marka qayuumnimadiisa waxaa ka mida waxaa ka mida noloshiisu in uunan hurdin dam-inna marka laakiin laa ta'khuduhu sinatu walaalon keligeed inaad meel dhigto iyadoo yacnii wax hadda yacnii nafyi keliya ah ilaahay tilmaan uga dhigtood nafyi ku sifayso ma ahan nafyigaagu marka inuu daliil yeeshaa haddii uu nafyigaagu nafyi mufasala uu yahay haddii nafyi mujmal uu yahayna dee nafyiga mujmalka aayaad baaba ku soo arooray nacam waxaa kaluu yidhi hada huwa sawaabu cinda اsalafi wاla'imati wajamaahiiri اlmuslimiin bayaanu talbiis اljaamiya saasuu ku sheegay falaa yanfuuna canhu kama anfiyaan maa wasafa bihi nafsahu wuxuu nafsadiisa isku tilmaamayna kama anfiyaan oo way yanii u sugaan walaa yuxarifuuna marka wuxuu diiday wax ilaahay isku sugay inaad ka anfiso wax alla ounan suginna wax alla ounan sheeginna inaad ilaahay ka anfiso walidaalika waxyaabaha alleh rasuul aynan ka hadlin marka laga hadlaayo oo qof uu ku yidhaahdo maalan waxaa ka mid ah lafduljismi lafduuljismi markaad tiraa ilaah carshigu ka sarreeya jismi miyaa buu ku leeyahay su-aasha jawaabteeda waxay noqon kartaa lafdigan jismi ilaahay mana u sugaayo mana ka anfinayo sababtoo amaba soo aroorinba wax aan soo aroorin naga daaya la leeyahay ee adiga jismiga maxaa ujeedaa baa la dhahaya sidaa su-aasha mar saas loo weydiiyey maxaa yeele ilaahay jismi isagana iskuma sifaynin jismina ma ahi ma dhihin ilaahay subxaana wa tacaala haddii adiga jismiga nuqsaan ah oo aad aad ka wadana in nuqsaan ay tahayna laysa ka milihi shay unbaa kaaga filan xaggaasaan aniga qabsanayaan laakiin jismi ma aha ma qoyana ma cagaarna buluug ma aha waxaasoo dhan ma aha wax yacnii ilaahay subxaana wa tacaala in lagaa loogaga hadla laa'iqa ma aha madhabu salafna sidaa ma walaa yuxarifuuna ma bedelaan alkelima kelmadda ma bedelaan alkelima wana hadda waxaa laga wadaa yacni jumlada dhan wahay aayadda ama xadiidka ama sifada can mawaadicihi booskeeda kama bedelaan booskeedii ay lahayd sidii macnaheedu ou ahaa kama bedelaan kelmadda marka dariiqatu ahlisunna waxaa weeyaan kitaabka macnihiisa iyo sunnada macnaheeda waa waxa alla oo kaga uu sheegay ama uu alla amray weeyaan taxriifkuna marka laba meel buu galaa horaan u sheegnay taxriif macnawiya lafdi baa jiro badanaana waxaa la taxriifiyaa waxaa weyn waa aayaadka ilaahay aayaadka ama axaadiidkaa la taxriifiya taxriifkaa marka way ka fogaadaan buu yidhi marka walaa yulxiduuna fii asmaa'i illaahi wa aayaatihi walaa yulxiduuna ma iilaan oo ma leexiyaan fii asmaa'i illahi ilaahay magacyadiisa iyo waaaayaatihi ilaahay aayaadkiisa ilxaadna kuma sameeyaan magacyada alle iyo aayaadka alle ilxaadku marka laba meelo gala aayaadka iyo asmaa'da ilaahay labadaas meelo gala alilxaadu fii asmaa illaahi waxaa ka mida noocyo weeyaan nooc waxay tahay asnaamtii in lagu magacaabo ilaahay subxaana wa tacaala oo kale magacyadiisa maalan sanamkii laata oo ay ku magacaabeen allaat min alilaah ay kala imaadeen alcuzaa min alcasiiz marka sanamkiibay waxay magac uga soo dhambaleen magacyada ilaahay subxaana wa tacala waxaa weeyaan waa ilxaad fii asmaa illaah magacyada ilahay ilxaad lagu sameeyo ama in ilaahay lagu magacaabo wax aanba laa'iq u ahaynba in ilaahay lagu sheego nasaarada oo kale ilaahay maxay ku magacaabayaan ab qaala alabu ab ilaahay in lagu magacaaba laa'iq uma aha oo iyagu waxay leeyihin moogtaa ciisaa inankii ah allahna waxaa weeyaan aabbihii waayay leeyihin markaasa aabbihii ilaahay bay aabba ku magacaabayaan taasoo kale waxaa weeyaan waa ilxaad fii asmaa illaahi waxaa la mida tan oo kale mutakalimiinta magacyo badan bay ilaahay u bixiyeen oo alla aanu isku tilmaamin isku magacaabin asmaada ay soo darisiiyeen marka mutakalimiinta oo kale waxaa ka mida ilaahay waxay ku magacaabeen alcilatu alfacaala alcilatu alfacaala cilada shaqayso koonkan abuurtay yacnii rabbigiiba waxay ka dhigeen magac uga dhigeen alcilatu alfacaala alcilaة اlfacaala ilaahay laguma magacaabi karo sababtoo asmaada alla maba aham waa ilxaad fii asmaa اllaahi waxaa soo geli kara baababkan oo kale ilaahay marka la magacaabayo lafdiga allah waa waa calam magaca allah waa calam daatada ilaahay buu calam u yahay asmaada kalena waxaa weeyaan waa awsaaf ilaahi subxaana watacaala leeyahay dabcan iyo asmaa ogow marka in ilaahay marka lagu magacaabo magac calam in looga dhigo magac alle aan isku magacaabin nebigana ku magacaabin waa ilxaad fii asmaa illah waxaa doonta adu hadheh waxaa dhici karta marka magacyo badan oo qobladku allah ay ku markaad ilaahay magacaabayso waxaad tiraa qaala allah allah saasuu yidhi allah dheh allah dheh ama araxmaan dheh laakiin magac kale ha ku sheegin magacyada lama tarjumi karo sidaad ogsoontihin bacdunaas waxaad arkaya marka eebe eebe eebe waa tarjamo waay eebe haddaad ilaahay magac uga dhigto iskuma magacaabin marka eebe ilaahay iskuma magacaabin marka allah un joog marka allah adiga magacaaga hadda ma adiga magacaaga macnihiisa inta la isticmaalo wa macnahaas ma lagu magacaaba waa maya qofka magaciisa unbaa lagu magacaabaa allahna asmaadiisa keliya un ha lagu magacaabo tan saddexaad waxa ay tahay tan saddexaad waxa ay tahay in lagu sifeeyo ilaahay subxaanahu watacaala wax isaga uu ka sarreeyo ka hufan yahay naqaa'is uu ka hufan yahay in ilaahay lagu magacaabo sida yahuuddu ku sifee kuwa aan ujeeda in lagu sifeeyo wax ilaahay uu ka nasahan yahay sida ilaahay lagu sheego faqiir sida yahuud ay ku tilmaameen laqad samica allahu qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun wanaxnu akhniyaa tan afaraad waxa ay tahay asmaada ilaahay macaanideeda in la tiro oo xagga macaanida laga tiro lagmacno la-aan laga soo saaro xaqaa'iqdeeda in la diido sida muctasilada ay sameeyeen caliimun bilaa cilmin ay dhaheen caliimun bilaa cilmin ay dhaheen oo kale tan shanaad waxa ay tahay sifaadka ilaahay in lagu shabaho sifaadka makhluuqa in lagu shabaho iyadana waa ilxaadun fii asmaaءi اllah magacyada ilaahay subxaana wa tacala oo ilxaad lagu sameeyo aayaadka ilaahay oo ilxaad iyada lagu sameeyaa waxaa weyaan iyada waa iska nooc iyada laftirkeeda marka waxaa weeyaan macaanidii aayadahoo la bedelo iyo meelo kaloo marka loo qaado wabiاllahi towfiiq wsal اllah wslm calى nabina mxamed alى alih wsabi alxamdu lilah waa iska soo